بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحين نكون حجرنا ولي قصة صالح عليه السلام وحين نقصوا هذا الني inoogu dambeeyey casharkii koob iyo tobnaad casharkana waa casharka labiyo tobnaad waxaanu kaga soo hadalnay casharkii inoogu dambeeyey nabiyullaahi saalix calayhi salaam oo ugu yeeray qoomkiisii inay ilaahay keligii caabudaan shirkiga isaga tagaan fasaadka dhulka ka daayaan xusuustaan nicmada ilaahay taas ayaynu ka soo hadalnay maxay ugu jawaabeen marka marka halkan casharkan wuxuu noqonayaa jawaabtii ay bixiyeen waxa weeye reer thamuud maxay ugu jawaabeen reer thamuud nebigoodii markuu dacwada ugu yeeray waxay ugu jawaabeen inay inkiraan oo isagii dacwadiisii oo dhan ay ka dhigaan waxaan waxba ka jirin oo ay waxa weeye mar yidhaahdaan waa waalan tahay waa sixran tahay caqli melihid waxa weye aflagaado li'annahu nebi kasta saasaa lagu yidhaahdaa waxaana sababtu tahay culummadu waxay yidhaahdeen ibliis baa nool oo qolo walba u laqimaya marka intii nebiyullaahi nuux lagu yiri oo nebiyullaahi huud lagu yiri ayuunbaa nebiyullaahi saalixna lagu yiri wax kale laguma odhan marka markuu yidhi waxa weeye yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin ghayru huwa anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha fastakfiruuhu huma tuubuu ilayh ina rabbii qariibun muujiib maxay noqotay jawaabtoodii qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wa inanaa lafii shakki mima tadcuuna ilayhi murid allahu akbar ciladan ayaa ummadda kharibtay qaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixu saalixow waxa weye qad kunta fiina marjuwan qabla haada inta aadan nebinimadan iyo diintan la imaanin waan kugu xisaabtamaynoo rajaan kaa qabni oo waxaannu islahay nin wuxuu noqonayaa waxa weye ummadda hogaamiya leanna culummadu waxay yidhaahdeen nebi kasta oo ilaahay soo dirayo inta aan nebinimadaba laga dhigin baa ilaahay ilaaliyaa xumaan iyo shirki iyo khaladaad iyo dulmi iyo been kulli ilaahay waa ka ilaaliyaa marka nebi kasta waxaad arkaysaa qoomkiisu waxay ku odhanayaan nin fiican oo rajo fiican baan kaa qabnay leanna wanaaggay rabaan dadku marka markay arkaan sidii nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam ay ugu bixiyeen asaadiqu alamiin qabla alislaam bay u bixiyeen waxa weye marka way jeclaayeen oo wixii uu kala gooyo oo waxa weye markay garta u dhiibtaan way ku raalli noqon jireen marka saasoo kalea nebiyullaahi saalixna uu ahaa wanaag bay u arkayeen nin akhlaaq leh oo wanaagsan oo dadkoo dhan wanaajiya oo dadka ducafadaa u naxariista oo wanaagsan bay u arkayeen sidaa daraaddeed ba waxay islahaayeen ninkaani wuxuu noqon doonaa qabiilka iyo cidda ninka hogaamiya oo waxtara oo wanaagsan oo rajo fiican bay ka qabeen iyagaa caddeeyey qaaluu yaa saalixu qad kunta fiinaa marjuwan qabla haada ay inta aada diintaan noola imaanin rajo fiican maa kaa qabnay aad baad qalbigayga ugu weynayd oo rajaannu kaa qabnay laakiin haddana haa qabla haadaa bay yidhahdeen hadda laakiin wax rajaa kaama qabno oo waxa weeye cadow baad noo noqoto limaada atanhaana ma waxaad naga nahyinaysaa an nacbuda maa yacbudu aabaa'una ma waxaad naga nahyinaysaa noo diidaysaa taqliidkii taqliidul aabaa wixii aanu aabbayaashaya iyo awowayaashaya ka soo gaarnay oo sanamyo la caabudo ah miyaad waxa weeye naga nahyinaysaa cadow baad noo noqotay weye markaa oo waxa weeye nin xun ayaad maanta noqotay wey haa marka miisaankii baa isbedelay nebiyullaahi saalix awaldee nebi ma ahayn looma soo dirin tartiibuu bannaankiisa iska marayay nin dadku ka nabad galaan ayuu ahaa hadda markuu dacwo la yimid iyo diin cadaawad baa bilaabatay markaasay waxay yidhaahdeen ma waxaad naga nahyinaysaa noo diidaysaa wixii waaridkaya ay samayn jireen inaannu samayno tanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wa innaa la fii shakin mima tadcuuna ilayhi muriib waxa aad noogu yeeraysidna shaki baanuba ka qabnaaba muriibin ay macnaha aad baan uga shakisanna irtiyaabku waxa weye waa shakigu markuu bato waxaan aad noo leedahay ilaahay keliya ha la caabudo oo waxa weeye aad noogu yeeraysidna annagoo ka shakisanoo ma aaminsanin waa tabtii ay qurayshi ku yidhaahdeen nebiga ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab marka waa isku hadal waay saasay nabiyullaahi nuux lagu yiri saasaa nabiyullaahi saalix lagu yiri nabiyullaahi shucayb baynu arki doonaa oo waxa weeye tabtaasoo kale ay ugu ay odhan doonaan marka shaydaan baa maskaxda ka qabsaday waa isku fikir haddeer xataa innageenna dadka maanta jooga odayaasha qabiilka iyo markii aad ka waanisid ama dadka qaarkood aad wax ka waanisid dulmiga iyo wax ay ku dhex jiraan waxay ku leeyihiin ma wixii aanu weligaya ku jirnay oo ku soo dhaqmaynay baad maantana leedaha ka leexda marka waxaa la yidhahdaa taqliidul aabaa walajdaad ha waa arrin khatara weeye waa arrin khatara oo aad iyo aad u khatara weeye ilaahayna waa inooga digay ha in waxa weeye taqliidul aabaa walajdaad lagu dhumo waa arrin khatara weeye waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal natabicuu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana ama aayad kale maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana shaydaanu yadcuuhum ilaa cadaabi asaciir shaydaan baa ugu yeeraya cadaabtii oo doonaya inuu cadaab ku guro iyagina waxay leeyihiin waxaanu raacaynaa wixii aanu awoowayaashay ka soo gaarnay nebiyullaahi ibraahim baa inoo imaan doona oo qoomkiisii ku dhahaya waxaan aad caabudaysaan waa maxay maa tacbuduun afara'aytum maa kuntum tacbuduun antum wa aabaa'ukum ulaqdamuun waa maxay waxaan aad caabudaysaan iiga warrama markaasay waxay leeyihiin markuu weydiiyey wax mida tarayaan hal yasmacuunakum id tadcuun aw yanfacuunakum aw yaduruun qaaluu bal wajadnaa aabaa'ana ujeeda laba aayadood kadaalika yafcaluun ama bal wajadnaa aabaa'ana lahaa caabidiin marka tabtaas wada weeye waa wada taqliid waa oo aan la isweydiinaynin waxaan maxaa u daliilay in la caabudo gaalada maanta jooga waa tabtaa haddaad tiraa war waxaan aad samaynaysid xaggee ka keenta wajadnaa aabaa'anaa wey meel kale lagama keenin marka ibliis wuxuu ku shaqaystaa innaa wajadnaa aabaa'ana ha innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa innaa calaa aathaarihim muqtaduun waxa weye meel kale uma leexanaynay leeyihin marka waxay yidhahdeen tanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wanaa la fii shakin maa tadcuuna ilayhi muriib muxuu ugu jawaabay marka nabiyullaahi saalix calayhi salaam qaala yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbii wa aataanii minhu raxmatan faman yaziiduni wa aataanii raxmatan min wa aataanii minhu raxmatan faman yaziid waxa weeye faman wa aataanii minhu raxmatan faman yansurunii min allahi in casaytu famaa taziiduunanii hayra taksiir aayaddaani waa qof walba oo muslima oo loola yimaado taqliidul aabaa jawaab waadixa oo uu bixin kara waa waxa uu yidhi wayaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi tabtaasoo kaleu nabiyullaahi saalix nabiyullaahi nuux ku yidhi oo nabiyullaahi huud ku yidhi oo kulli nebi kasta saasuu leeyay iiga warrama qoomkaygiiow in kuntu calaa bayinati min rabbi bayina cad oo adilla iyo burhaan iyo xujja haddaan haysto oo ilaahay waxyi igu soo dejiyey oo ilaahay ii waxyooday oo waxa weeye aan diin idiin sheegayo bal ka warrama wa aataanii uu siiyey waxa weeye minhu raxmatan nabiyullaahi nuux bay ahayd raxmatan min cindi fa cumiyat calaykum anulzimukuma wa antum laha kaarihuun waa tuulaha nabiyullaahi saalixna wuxuu yidhi waxa weye minhu raxmatan naxariis ilaahay xaggii ka timid fama waa waa dacwad waxa weye waa waxyigii iyo nubanimadii iyo kitaabkii lagu dejiyey waxa uu weydiiyey su-aal faman yansurunii min allahi in casaytu haddaan caasiya allah subxaana wa tacaala yaa ii gargaaraya bal qofka ilaahay iga celinaya oo ilaahay iga gargaaraya fi dunyaa waalaakhira waa kay haddaan ilaahay caasiyo marka qofku waa cadow hadduu kuugu yeero macsi bal allah subxaana wa tacaala wuxuu inaga xarimay waaridkaa hadday macsi kuugu yeeraan inaan lagu adeecin wain jaahadaaka calaa an tushrika bima laysa laka bihi cilmun falaa tudichuma wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa wattabic sabiila man anaaba ilay waajib waxa ah qofka muslimkaa waaridka ku dhalay hadday yihiin macsi lagu adeeci mayo madax hadday yihiin macsi lagu adeeci mayo nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq daaco lagu adeecaya ma jiro qof makhluuqa inuu ku faro ilaahay inaad caasidid waayo allaah amarkiisaa ka weyn cid walba ilaahay raalli ahaanshihiisa in la raalli geliyaa cid walba ka weyn ridaa'u llaahi ghaayatun tutrak bay yidhaahdeen culummadu ilaahay in la raalli geliyo waa ghaayo la gaari karo waa ridaa'u nnaasi dadka in la raalli geliyana waa ghaayatun laa tutrak bay dheheen halkaa waxay ka soo qaadanayaan xadiidkii uu nebigu yidhi man iltamasa rida allaahi fii sakhati annaas qofka raadiya inuu ilaahay raalli geliyo walow dadku ha ka caroodeene ilaahay baa ka raalli noqda dadkana raalli uga dhiga oo qalbigooda bedela leanna waxa weeye quluubta ilaahay baa maamula ina alquluuba bayna isficini min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa haddaad raadisid inaad dadka raalli gelisid ilaahay wuxuu ka caroonayana waxaa dhacaysa in ilaahayna kuu caroodo dadkiina kuu carogeliyo dad badan oo maanta jooga markay xafladaha dhiganayaan ama aroosyada markaad tidhaa war ilaahay raalli geliya oo waxaan iska daaya ma yeelayaan hadhowba waxaa arkaysaa arooskii oo ay ka dhalatay xanaaq dhibaato caro ilaa reerkii burburo hadda ilaahay baa la raalli gelin dad baa la raalli gelinaya oo xumaan lagu raalli gelinayo marka waxa uu yidhi qofkee baa aniga ii gargaaraya faman yansurunii min allaahi in casaytu haddaan allaah caasiyo yaa iiga gargaaraya waa laa axad qofkaaga gargaaraya ma leh famaa tasiiduunanii hayra takhsiir wax aad ii kordhinaysaan ma jirto waxaad ii kordhinaysaan uun khasaaro oo waxaad iigu yeeraysaan ood leedihiin nala caabud waa khasaaro wa marka sidaa daraaddeed ayayna bannaanayn in qofka lagu raaco wax macsiya laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq calaa kulli xaal markii dambe haddana waa kasii gudbeen markuu saa uga caddeeyey haddana waa kasii gudbeen oo waxay yidhaahdeen innamaa anta min almusaxariin ma anta ilaa basharun mithluna ma ujeeda waxay yidhaahdeen waxaa tahay kuwa la sixray baad ka mid tahay oo laba tafsiir baa ku jiro culammada qaarna waxay yidhahdeen min almusaxariin ay kuwa la sixray oo masxuur waa lagu sixrayoo nin sixranoo iska qaylinayaa tahay waxaa ku hadlaysi garan maysid ama ay ka wadaan adigaaba saaxira intabana nebiyadoo dhan waa lagu dhihi jiray waa lagu sixray oo nebi maxamed waa ku dheheen waa saaxir waa masxuur waa la sixray waxaasoo dhan kulli nebiyadoo dhan bay ku dhihi jireen waa kalaamkii ibliis wa haddana waxay dhahay maa anta ilaa basharu mithluna wax aad tahay ma jirto basharna la mid aad tahay fa'ti biaayatin in kunta min asaadiqiin la imow baa la yidhi aayad iyo mucjiso noo keen haddaad run sheegaysid calaa kulli xaal marka qodob gaaraan ka dhigaynaa dalabka ay dalbanayaan aayadda iyo sidii loogu keenaye waxaynu ka qaadanaynaa casharkan oo waxa weeye nebiyullaahi saalix calayhi salaam qoomkiisii jawaab xun bay ugu jawaabeen xaqiina waa diideen waxa ay dalbanayaanna khayr uma leh inay dalbadaan mucjisana waa halaaggii ay halaagsami lahaayeen oo waxa weeye mucjisada waxa weeye waxaa ka roon inuu qofku marka horeba nebiga rumeeyaa la rabaa cilmi geyb aladiina yu'minuuna bilgheybi marka mucjiso markii laguu keenaan wax rumaynayaa macno ma lehe waxa weeye asalka waa markooda gheybka inaad rumaysid weeye marka sidaas ayuu nabiyullaahi saalixna ugu jawaabay aayaddan culummadu waxay ka qaataan faman yansurunii min allaahi in casaytu waxay ka qaadanayaan iyo qeybta horeba uu leeyahay ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi waxay ka qaataan culummadu qofka daaciga oo dadka wanaagga ugu yeeraya inuunan eegaynin isaga haddii la caayo iyo isaga haddii la aflagaadeeyo iyo kulli waxa uga muhiimsan dacwada lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam waxa weeye inuu muhiimadda saaro qofku ayaa la rabaa siduu dadka u hanuunin lahaa laakiin adiga cayda lagu caayayaa iyo waxaasoo dhan macno ma samaynayso nebiga calayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu linafsihi sida ay saxaabadu tilmaameen naftiisa uma aargoosan jirin wax kastoo la yidhaahdo dan kama geli jirin ee dacwadaas uu ilaahay ugu yeerayay muhiimaddu ahayd wey marka waynu arki doonnaa arrintan kale oo ay dalbanayaan ooay leeyihiin aayad noo keen iyo sida loogu keenay in sha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin